deegaanka kusoo jeeday ah iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo qusaysa in la sameeyo yani maamulada iyo degmooyinka iyo gobolada intaba marka ilaahay nabad buu nagu geeyey maamulkii la magacaabay oo arrimaha gudaha laga magacaabayna waa geynay nabadan ku geynay nabadaan ugu soo tegnay ayagii iyo bulshadii iyo ciidankii iyo dhinac walbo qaybihii kala duwanaa oo degmada waa ku wareejinay marka insha allahu wada shaqeyn baan ka rajaynayna insha allah walalow taliyo saldhig oo la magacaabay waa la geeyey oo dhinaca booliska laga magacaabay wuu nala socday sidoo kale guddoomiyihii iyo labadii isku xigeenna waa geynay haddii maamulku kale horub u shaqaynayo waa kii hore u shaqaynayay marka intaas weye intaan geynay ma ahan dad kale oo meel kale laga keenay arrinta oo ku saabsan oo shabaab waayo waxaa laleeyahayna annaga xildhibaanaa nahay arrimaha gudaha waa dowladdii qof dowlad ah ama xildhibaanka ah ha ka ahaado ama yacni wasaarad ha ka shaqeeyo oo maanta nin shabaab a meel geysanayo inuu jiro ma umalaynay aqliga bani aadamkana ma aqbalayo marka dee cabdullaahi meeshaas shaqo fiican oo ka soo qabtay annaga waa ugu hambalyaynaynaa waana ugu mahad celinaynaa shaqada wanaagsan uu meesha kasoo qabtay duruufaha uu kasoo shaqeeyey intaba haddii haddana meesha haddii laga wareejiyey ma ahan in asaga yani la necab yahay ama yani dhibaato kale lagu tuhmayo qof haddii meel laga wareejiyo meel kasha sareysuun baa la geen karaa weli dowladiiba uu kamid yahay ayadii yani la shaqaynaya meel kasii wanaagsan waan u rajaynayna inaan ku wareejina insha allah walaalow sistamka dawladeed haddaa wax ka taqaanid xilka cid walbaa laga qaadaa wadanka hal qof uma taagna ra-iisul wasaaraa laga qaadaa madaxweyneha laga qaadaa yani wasiiraa laga qaadaa intii guddoomiyaal aho wadanka ka shaqaynayay waa og tahay iyo inta hadda ka joogto marka iyagii buu la mid yahay ma ahan micnaheeda in yani asaga dhaliil kale loo qabo mida kale howl fiican buu soo qabtay meel fiican buu keenay haddii haddana wadanka uu ballaaran yahay oo meel kale unbaa loo dhiibay haddana shaqadii sidoo kale ugu baahan ee ma ahan wax dhibaato ama barbalaami aba yaraatee shida ah xaggiisa laga tabanayo ma jirto waa nin deegaanka ka mid ah soo shaqeeyey waxaanu ku ammaanaynaa walaalo wax ammaan darri ah oo ama dhibaato ah annaga meeshaas aan ka dareemayno aba yaraatee ma jirto isaga naftirkiisa weli deegaanka iyo mas-uuliyaddii ka saarneed ka deegaan ahaan way ka saaran tahay waan rajaynaynaa inuu wixii hore usoo qaban jiray wax ka wanaagsan uu sii qabto inuu lasii shaqeeyo ragga walaalihiis ah oo meesha joogo hadda la magacaabay insha allah isagana sidii buu dowladdii ugu mid yahay mas-uuliyaddii sidii bay u saaran tahay waana u rajaynaynaa meel kasii wanaagsan haddii alla idmo haddii sistamkan waa sistem dowladeed lama dhihi karo maxaasaan loo yeelay maxaasaas loo yeelay inaadarow guddoomiyaha keliya ma ahan gubernatoraha gobolka ogaa waxaa kaloo ogaa odayaal baa ogaa xildhibaanada deegaanka dhammaantooda ogaa marka arrin oo si gooniya loo sameeyey ma ahan arrimihii gudaha oo quseeyey baa nala socday agaasimaheeda guud marka wax mushkula ama leh intaasoo degmo intaasoo gobol baa dad laga fadiray dadna loo beddelay marka waxyaabaha hadda la abuuraayo ama meesha ka muuqda mabayla jiraan insha allah waxaan rajaynayaa dadka la magacaabay inay hooshooda gutaan dadka ka wareejiyeen weli degaankii xaqii iyo yani degaanimadii intii ku leeyihiin inay kasii shaqeeyaan hawsha meesha ay kasii wataan